ujeedka meeshaan aan iskugu nimid oo nadaafadan ugu shaqaynayna wax kale maahin waxaa ku maamuusaynaa maalinta badaha adduunka mataqaanaa meeshaan marka imaanaynan marka hore see ahayd iyo hadda see tahay farqi weyna u dhexeeyo waxayna mataqaanaa daliil cad u tahay hoosha saakee laga qabtay wayna mahadsan yihiin cid walbo mataqaanaayo nadaafadan qayb ka qaadata intaas ka dambo xaaladda xeebaheena iyo guud ahaanba mataqaanaayo badda way adag tahay wasaqdii caagadihii wixii meesha yaaliin indhihiina ku aragteen wax idin oo liigana sheekeynayo maahin waxaa fariin u dirayaa cid walba oo soomaali ah baddan iyo xeebahan qof mas-uulkee ma jiro walaa wasaaradaa lagu haleynaynin walaa degmaa lagu haleynaynin walaa dadka meesha ka ganacsado si wada jira in mas-uuliyad layska saaro ummadda soomaaliyeed dareemaan lahaansho baddan waa baddoodii dhulkoodi waa dhulkoodii waxaa keliya mataqaanaayo lagu hubin karana in la gaaro badda nadaafadeeda iyo badqabkeeda lagu ilaalin waxay tahay isxilqaan iyo mas-uuliyad maanta halkaa waxaa isugu nimid xeebta liido inaan ka qabanno ololo nadaafadeed ololahaas oo loogu talagalay xuska maalinta badaha adduunka world ocean day maalinta badaha adduunka waxay ku beegan tahay sideedda juun sanad kasta adduunka ayaa looga dabaaldegaa sanadihii hore waxaan samayn jirnay hoteello ayaan isugu tegi jirnay waxaan u weynay jirnay maalinta badaha adduunka world ocean day laakiin maanta waxaan isla garannay inaan meeshii aan ka qaban lahayn xaflado inaan u soo weecinno inaan xooggayna iyo xoolahayna isugu geyno inaan nadiifino xeebta liido maanta waxaa u imaana waxaa waaye nadaafadii iyo inaan ka shaqeyno wacyigelintii oo maanta ah sanadkan u adkeysan world ocean day maalinta badaha adduunka oo sideedda juun ay tahay sanadkan way ka duwantaha sanadadii hore maadaama sanadadii hore u qaban jirna wasaaradaha si kelikeliya si joog oo kelikeliya sanadkan waxaan u qabanaynaa si oo jointly ah oo oo wada jir ah oo sababteeda iyo shaqadeeda lahayd ee agaasimaha blue economiga oo isku keentay in wasaaradaha ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ka shaqeeya in ay qabtaan shaqo wada joogtaa oo isku mid ah annagoo kaga faa'iidaysanayna madasha dhaqaalaha buluuga sidoo kale inta ugu badneed maanta waxaa waaye waxaa laga shaqeynaa nadaafadii iyo wacyigelintii iyo xeebihii marka qof gooniya iyo wasaarad gooniya lagu salaynaa ma jirto qof walboo soomaaliyeed ah mas-uulka ah in xeebtaan iyo waxyaabaha deegaanka laga shaqeeyo aadaan uga mahadcelinaynaa maanta dadka ka soo qaybgalay sida aad arkaysaa maanta waxaan joognaa oo ololo nadaafadeed aan ka wadnaa xeebta liido waxaan u mahad celinayaa wasaaradaha kalluumaysiga dekadaha wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda beeyadda oo runtii howlo la taaban karo halkan ka wada ka maamul ahaan maamulka degmada cabdicasiis wuxuu aad iyo aad u soo dhowaynayaa shaqada socoto ay wasaaraduhu wadaan waa ku faraxsannahay raalli baan ka nahay waana ku qanacsannahay waana sii wadi doonnaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo